وعستين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك قدال ما أنت مالين أدي أد وين واية كلمدي كو حبونا كلا دوانانا رنتي و ولغي يري انتي اللي يري ودن إن وناكسني إيدي دادكي يرينا dad leh ahaayeen waana waana raacsanahay intaas waxaan rabaa mar kale inaan aad iyo aad ugu hambaliyeeyo hogaanka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan leeyahay hambalyo kusoo dhowaada xilka xilka adag ee ummaddiinu ay idiin dooratay waktigan adag ee la joogo waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin fududeeyo anaguna aad waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalintii la wada sugaayo waad soo gaarteen adeeg adkaysigiina iyo dulqaadkiina ayaad ku soo gaarteen idinkana waxaa idin leeyahay hambalyo intaa kadib waxaan rabaa intaanan u gelin arumaheenna hoose inaan halkaan mar mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad aan ka soo jeediyo tacsidii walaalaheen dalka kenya iyo dadka reer kenya aan u diraynay oo aan ugu sheegaynay inaan la wadaagayno xanuunka dhibaatadii dhacday maalin dhaweyto shan iyo tobankii bisha waxaan leenahay waa ka xunnahay waana idinla wadaagaynaa xanuunka ay lahayd arrintaas waxaanan mar kale idinkaga mahad celinaynaa dhiiranaanta iyo geesinimada aad ku muujiseen intaasi aanay waxba ka beddelaynin mowqifkii soomaaliya aad ka taagneydeen waxaan leenahay mar kale waa mahadsantii arrimaha guud ahaan federaaleynta dalka dalka soomaaliya nidaamka federaalka waa run sida taariikhdiisa hadda guddoomiyaha baarlamaanka uu uga dhawaajiyey meel dheer uu soo maray wakhti dheer uu ahaa deegaankan dadka deganna dadkii hormuudka ka ahaa horseedka ka ahaa in dalka nidaamka federaalka la keenay ahayd riyo kasta oo dadka iska leh ay u taagan yihiinna maalinta ugu dambaysa waa dhawowdaa taasna waxaa daliil u ah dalka soomaaliya maanta in uu nidaamkii federaalka ahay qaatay maalmihii dib loo dhigayna sabab macquula oo danaha soomaaliya iyo siyaasaddii wadcigaas berigaas soomaaliya ka jirtay ama gobolkan geeska africa ka jirtay ayaa sabab u ahday dadkii iska lahaa fikirkan ay ku qanceen in ay wakhtigaas ay tahay in dib loo dhigo ay ku habboonayd laakiin marna aanay ka tanasulin muxuu ahay riyadoodii in badanoo ka mid ah allah u naxariisto maanta ma noola laakiin dee riyadoodii maanta way dhabowday marka riyo kasta oo wanaagsan oo maslaxad ummadeed ku jirta qofkii wada haddii uu dhinta xataa way dhaqan gelaysaa marka dambe taasay daliil u tahay tan xikmadda iyo waa aqoonta aan ka qaadanayna waa middaas intaas kadib aan rabaa marka nidaamka federaaleynta dalka maanta intee marayna maanta sida guddoomiyaha baarlamaanka dhawaajiyey waxaa loo fadhiyaa oo madasheedii ay furantay ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe oo odayaasheedii adinka dhikankiina ahaa ay fadhiyaan taladeedii u fadhiyaan annaan rajaynayno insha allah mar dhow iyaguna inay ka soo baxdo jawaab ah maamul uu yeesho labadaas gobol waxaan rabaa horeyna waataan u dhahay wiil aan dhalanin ma dhaamiyo laakiin wiilka markuu dhasho waxaa loo diyaar garayaa beri siduu u dhaami lahaa oo meel fog uu biyo uga keeni lahaa ee saddex subaxleyda wixii dadka muxuu ahay dadkeena baadiya ay dhihi jireen wiilkii waa dhashaan dhihi kara maanta laakiin wuxuu u baahan yahay wiil xooggan oo berri maxaan ku idhahdaa reerka u dhaami kara si uu u noqdo in la tabantaabo oo la koriyo oo maxaan ku idhahday muxuu la xoojiyo u baahan yahay sidaa dhaatay oo malaaqu u yiri carruurta hooyadoodaa dhasha laakiin aabbuhu waa koriyaa marka korriimadaas istiheerkeedii aa la galay maanta oo loo socda waxaan rabaa masawir guud markii inaan idinka tuso waxaa laga yaabaa qolo walba markii ay gooni ayay isu tahay ama inay isdhaliisho ama is-ammaanto ama haddii dad kale ay dhaliilaan ee u aragto muxuu ahay in ayaga la haysto waxaan rabaa inaan idin tuso ama idin tilmaamo masawirka guud dowlad goboleedyada maanta dalka ka jira maamulada dhisan baarlamaanada leh xukuumadaha
كان عندك ترجل او تختبر في بلك Em.
فلان راما وخبونسا Good.
زون ee بكا laga في soo بلك qaaday dowladda dhexe ee la keenay wakiilka ugu ah dadkooda inay hormariyaan maanta marxaday ku socdaan way dhasheen kumeelgaar kumeelgaar waxaan u dhahnay nidaam baa jiro oo tilmaaman oo maxaan ku idhahdaa si buuxda xubin ka mid ah federaalka loogu noqdaa jirto xubin kaloo hadda dhab oo tanaa dhab oo federaalka ka mid ah aan aan dheerma jirin laakiin waxa waaye waddadaas yaa in badanoo ka mid a la marayaa kuwii ay u dha- u dhisan tahay u dhammaystiran tahayna in loo loo caddeeyo u baahan oo la yidhaahdo waa u dhammaystiran tahay qoladan waana dhisan tahay ahlan wasahlan kuwii ay wax ka dhiman yihiin leh in lala garab qabto oo lasoo kaabo oo la waxeeyo dalka maanta dowladaha sidaan maalin dhow tigsmaayo anuu joogaanu iri maamul maanta dalka dowladda ama deegaanka iyo shacabka uu mas-uulka ka yahay ee loo doortay dhulkiisa gacanta ku wada haayo weli ma jiro mid walba meel ka mid waa laga yaabaa midna wax badanaa weli gacantiisa ka maqan mid wax yaraa ka maqan inaan kala inaan kala saarno marka horta waa koow waa bilow waa arrin mas-uuliyadda koowaad oo maxaan ku rahday dowladaha qaadeen oo laga rabo dhulkaas ay ku tilmaaman yihiin inay dowladda u yihiin inay gacanta soo wadageliyaan xukunkooda hoos keenaan taladooda ay hoos keenaan wixii shacabka deegaankaas degan ou lahayne ay bixiyaan waa waxa laga rabo oo inay maskaxdooda ku hayaan oy ku hamiyaan mar kasta la rabo kow qodob labaad ma jiro dowlad goboleed dadka deegaankaas ay matal- matalayso oy dowladda u tahay qaarkood ay sheegasho qabin ma jiro dowlad goboleed kastoo maanta dhalatay dadka deegaankeeda ee dowladda ay u tahay dad ka mida ayaa un sheegasho qabo waa la dhihi karaa dowlad goboleed hebel dad badanaa sheegasho ka qabo dowlad goboleed hebelna dad yaraa sheegasho ka qabo waa la dhihi karaa laakiin dadaa sheegasho ka qabo haddii ay tahay jubbaland haddii ay tahay south west haddii ay tahay galmudug maxaan ku- meel yacni maanta la dhihi karo boqolkiiba boqol sheegasho la-aan waaye ma jirto taas laakiin anigu uma arko in ay mushkilo iyo dhib iyo culays inay tahay uma arko yacni maxaa la yidhaha laba dhaxal isku haysata haddaa aragtid maxaa la yidhaha maxaa istiin lama yidhaahdo ilan dhaxalkii aabihii iyo isku haysata isku haysata marka dadka dowlad goboleedada jiro dhan waxaa la isku haysta waa dhaxalkaas waa dad isleh waa dad deegaanku ka dhexeeyo waa dad wada dhashay waa dad isdhalay taladii ayaa qaar un meel ka sulugsan yihiin ay faraqa ku dhegan yihiin weli ay leeyihiin waxaan wixii aan ku lahayn taladii aan ku lahayn meeshii aan ku lahayn meeshaan ah waxbaa naga dhiman waxbaa naga maqan ana loo dhammaystiro in lala fadhiisto oo la dhegaysto adiga maxaa ku dhibaayo la yidhaha basayna u baahan tahay waxaan isleeyahay way way hagaagi weyna dhammaanay cadaawadi ma jirto col ma jiro waxaan rabaa marka inaan mar kale si gaar ah dowladda kasta oo ka jirta deegaan mas-uuliyada ka saaran marka taabashada yartaa ee deegaankeeda ka dhex jirta inay inay inay inay hagaajiso oo ay dadka tabanaya ahay intay u tagta meel kastoo joogaan ay la fadhiisato ay tira adiga maxaa tabanay kabacdina wixii suurtagal aan ahayn ay ka qanciso wixii suurtagal aan ay siiso u ogolaato wixii aan suurtagal ahayn markaasna laga fadhiisto laga qanciyo loo tuso sababta aan suurtagal u ahayn la tusiyo oo laga qanciyo waa kaara waa ka hara qofku ma aha inaanu ka harin maaha marka eh, intaasi waxay ku wada dabaqdaa ee sax ku wada tahay dowlad goboleedyadeenna cusub ee dalka ka hana qaaday dhammaantood koonfur galbeed mushkilo u gaar ah ma aha laakiin waxaan xasuusinayaa bis koonfur galbeed mushkiladaas inay ayaguna qabaan sida dowlad goboleedyada kaloo dhanba ay u qabaan magaalo hebel degaan hebel beel hebel waa wada jiraan kulli dhammaanne waxaa la yidhaha camal walaal yacni camal waa xanaaqa walaalka camanka galaa carabkaana looga bixiyaa carabkaa looga bixiyaa maxay tahay wadalkeeda wada hadal isla fariisi yaa loo loo- yaa lagu xalliyaa waay laguma xalliyo in lasii dhibo oo lasii inkirtamo oo lais caayo oo lais aflagaadiyo idaacadaha in la tago oo qaacida uun aad u qurux badnayn ah laanna sidaadaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi haddaad hadlayso wax fiican dheh haddaadan dhehayn haddaad hadlayso wax fiican dheh haddaadan dhehayna iska aamus marka idaacadda inaad inta tegtid hebel hebel ku dur warkaan ama reerga ku dur ka caraysi ka xanaaji waxay kus- waxay soo kordhinaysa malaha sharaf ma keenayso heybad kale ma keenayso guul iyo guuldarra ma keenayso leanna war le waaye war waaye war xun oo dhib badan oo dadka caraysiyo oo ma marka qaarkood dadka isku diro laysu dilana dhowr iyo labaatan sanaan soo dhehaynay waan soo dhehaynay waan soo dhehaynay xabadaan ku darnay madfacaan ku daraynay inaan isbarakicna marka kadamba maxaan soo gaarnay maya madfac mana anfacayo meel naga dhiga war aan usoo jeesano warkii aan marka waxaan joognaa kiisa fiican aan usoo jeesanay kiisa xun yaanaan meel aan dhigna asigana markaan idaacadaha inta la tago ee dad kale waxa ay dhibsanayaan in laga dhaho dadka qaarkiis ay ku farxayaan wax fiican ma aha haddiiba warka aad leedahay aad ogtahay qof kaloo soomaali ah oo walaalkaa ah oo muslim ah inuu dhibsanaayo inaad tirahdid wax xikmad oo ku jira malaha waxay kusoo kordhinaysana aakhiri adduunye malaha dadkeenna meel kastoo ay joogaan iyo deegaan kastoo ay ku nool yihiin horta aad iyo aad ayaan taas uga wacyigelinaynaa ugana muxuu ahay eh, eh, aqli celinaynaa haddii alla yidhahdo marka intaas kasoo koow koonfur galbeed waaye badan waqti badan run kreditka iyo ammaanta iyo abaalka intaba odayaasha dhaqanka la sheegay way leeyihiin laakiin annagu intaa waa la joogna waayo subaxyo farxad badan iyo subaxyo maxaan ku irahdaa xoogaa aan la waxaysnayn inta waa soo wada joognay kalama harin kalama tegin laana kalamana tegi karin kalamana hari karin muxuu ahaay waa soo wada joognay dulqaadkii iyo samarkii lasoo wada muujiyeyna maanta meeshaanaan haddana wada fadhinaa ayaan maalin hore markii safarkii ugu dambeysan halkaan imiday ee xafiiska madaxweynaha odayaasha aan ku ku hadalnay qaarkood war aan ku dhahay raba maanta inaan ku celiyo baarlamaanka ee dowlad dowladda koonfur galbeedna si uu u ogaado asagan kun sagaal boqol iyo iyo iyo laba iyo tobankii markii bisha sebtembar markii la i doortay oo xafladdii calansaarka uu soo dhammaaday oo xukuumad aan la dhisin prime minister aan la magacaabin prime ministerkii hore ee dowladdii kumeel gaarkeeda joogay oo ahayd mudane cabdiweli cali gaas oo madaxweyne ka ah puntland uu noo aaday new york shirkii new york oo jimciyadda qurumaha ka dhexayso baydhaban kow markaan xamar ka soo baxay meeshii ugu horreysay baydhabay ahayd meeshaanaan imiday akhyaartii joogtay intooda badan waa joogaan meel hoos ah oo intaan istaagno aan isku warsanno meeshaan ma- ma lahayn kuma oolin qorraxdaan istaagnay odayga madaxweyne waaye meelaha derbi derbi yara la yidhi alla wa- ha la walambeeyo bal qoraxda odayga dadka dhinacyada taagan xataa qoraxay taagnaan odayaashaan ay qaartaan sharafta loo dhanna qoraxay taagnaay dadka deegaankan koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo joogaay boqolaal sano ay magaalada joogeen khaasatan labaatan iyo dhowrkii sano ugu dambeeyo dhibka jirana waa joogeen gurigaan uma dhisnayn xafiis madaxweyne oo aanu ku dhishin ku jira oo maxaan ku rahda qabowga aad ku qarqaryoonayso uma dhisnayn xafiisyo golo wasiirra iyo maadin uma dhisnayn magaalada maxaan ku rahay iskooradka qaarkood iyo waxa ku yaal ma dhisnayn xabsiga hadda waa la dhisayaa laleeyahay oo la dhahay waxaasoo dhamme maxay ku yimaadeen waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen muwaafaqadiinna iyo nidaamkan dowladnimada od samaysateen awgiisay ku yimaadeen lacagta waa tiilay waxaas kaalmadaas caalamka waa noola heelanay dowladda soomaaliya waxay heli karta waa haysay laakiin mi- dadka deegaankaana waa joogeen deegaanka qof ka maqnayd malaha dhammaanteen waa joognay laakiin ma suuroobeen maxay u suuri waayeen nidaamaa maqnaay nidaamkiyaa yimiday wixii muxuu ahay way bilowdeen ilaa idankiis khayr kale oo intaas ka badanna waan waan sugaynaa inuu yimaado adduunyadu waana garab taagan tahay maanta waxaa nala jooga wasiirka arrimaha dibadda oo madax u ah maaha dal wasiirka arrimaha dibadda dowladda ethoobiya bes maaha wasiirka arrimaha dibadda ee guddoonka u ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igad oo dhan marka wasiiradii dalalka igad oo dhan waa nala joogaan waa macnaheedu marka yacni intaas waxay ku timiday ku dhacday ruuxda iyo wanaagga iyo tanasulka iyo isudulqaadashada iyo isqaadashada aan isqaadanay haddaan isqaadan weyn lahayn oo laba meel ku dhaqaaqi lahayd waxaasoo dhan ma ayan dhici lahayn wanaaggaasna ma muuqan lahayn marka waxaan rabnaa horta inaad inaan fahamno wanaaggu waxyaabaha uu noo keeno bilowga ah iyo waxa ka sii weyn intaasoo noo imanayo dulqaad iyo dibooshisiin dibooshisiin ma dhammaato dibooshisiin xamaraa lagu galay laba kun iyo labayo tobankii dowladdii maxaan ku irahdaa maanta joogto oo aan ku meel gaarka ina ku dhalatay odayaasha dhaqanka waa soo guureen baydhabay soo degeen meesheedii ay ka wadeen dowladda koonfur galbeed ku qalatay haddana waxaan leenahay odayaasha ha sii wadaan dib u heshiisiinta ha sii wadaan si ciddii wax qabtane aan muxuu ahay u qancino oo aan muxuu ahay nidaamka ay uga soo mid noqoto oo la isu qaato cadowgana haysto oo maanta dowladnimadeena u taaganne si aan dhinac uga soo wada jeesano dad heshiisa bisaa dhinac ka soo wada jeesan kare ayadana odayaasha waxaan usoo ku bogaadina ama usoo jeedinayaa waajibkaas maalin walba meelaa laga soo gudbaayay intaas wanaagga ana waa kasoo gudubteen intaa kalena waa idiin dhiman tahay ee garabkiina allaha galo annaguna waa idin garab taagannahay soomaaliya waxyaabaha aan ka hadlaynaa ee dowlad goboleedyada samaysma iyo dhammaan waxay ka mid yihiin dowladnimada soomaaliya oo dhismaysay ka mid yihiin dowladnimada soomaaliya oo dhismaysay ka mid yihiin haddaa ti gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaajiyey xukunka iyo talada in xamar laga soo qaado oo baydhabo ama baraawe ama maxaan ku dhaha garoowe ama cadaado ama kismaayo ama meel kale inta lala fadhiisto meeshaa wixii xamar laga sameyn jiray in laga sameeyo sax maaha mana la sugaayo taas mana dhacayso ilaa idankiisa xukunka iyo talada waxay ka soo degtay xamar maalan waxay timida baydhabo waa inay sii degtaa oo qoryooley iyo maxaanku idhahdaaye marka iyo maxaankuta yeglow iyo ceelbarde iyo xudur iyo waajid iyo maxaanku me- waa inay gaartaa ilaa tuulooyinka maxuu waa inay gaartaa talada oo ay jiraan dowlad goboleedka xarunteeda iyo madaxdeeda saro wax ay taladeeda leeyihiin iyo dadkaas kale oo deegaanka degan degmada buuraha kaba wax ay taladeeda leedahay iyada oo looga dambeeyo waa inay jirtaa sida ay u jirto dowlad goboleedkan taladeeda wax looga dambeeyo dowladda federaalka aanay isku farasaarayn sidaas waa inay talada usii degtaa oo hoos ay u degtaa marka nidaamkii dowladihii hoose iyo maxaan ku raha waa inay dhismaan oo ay samaysmaan si mar walba xukunku xikmadda dhan oo ka dambaysa waxay tahay xukunka inuu dadka u dhowaado waayo qofka la xukumaayo iyo ka wax xukumaayo waa inay isgaaraan waayo oo isu dhowaadaan oo aanay muxuu ahay isu safrin ama maxaan ku idhahdaay meel fog aanay talada kasii ka tuurin oo muxuu ahay dhexda aynu ku dhumin marka arrintaasi waxaas markaa inaan dalka xoreyno oo deegaanka aan ka talinayn aan gacanta ku dhigno in walaalaha iyo muxuu ahay dadka deegaanka degan oo dhan xukunkan iyo dowladdaani ay wada hoos yimaadaan oo taladeeda iyo waxayda ku dhex jiraan in maamulka hoos u dego meeshaas tagoo dhan hal shay aa jiro oo asaas u ah halkaas shay maxaa waaye dib u heshiisiin waaye halkaas shay dib u heshiisiin waaye haddaanan dib u heshiisiin dhabagelin shabaab kama adkaan karno haddaanan dib u heshiisiin dhabagelin xukunka hoos uma deji karno haddaanan dib u heshiisiin dhabagelin dad naga daba qayliyo oo mar kasta faraqan la haysto oo wax naga sheegto oo tabashaqaba ma waynayno marka dib u heshiisiintu waa howl socoto dadkeennu xanuun badanay wada tabanayaan dhibaato badanaan wada qabnaa kulligeen waa waa waxaan leenahay hibasho iyo tabasho xanuun badanaan leenahay hal maalin ugama wada gudbayno laakiin in dhagaheennu furan yihiin oon dadka inaan dhegaysano aan diyaarno dadka inaan la hadalno waxaa aad uga muhiimsan inta dadkeenna inaan dhegaysano aan fursad iyo waqti u siina aad iyo aad u muhiimsan taasna waa ku dardaarmaynaa haddii aan la yidhaahdo muddadii lasoo dhaafay wax badanaan soo qabanno wax hadda aan ka hadalnay ah iyo in kale oo ama maamul ama eh, adeeg bulsho ama muxuu ahay wax walba ku saabsan ayaan soo qabana dalka soomaaliya maanta meeshii uu joogay shalay markaad dalada dowladda federaalka u dhiibayseen dhisayseen odayaashu maanta ma joogo meel ka duwan uu joogaa adduunyadaa qirayso soomaaliya maanta waa laga dhaafay in la yidhaahdo dowlad fashilantay waaye magacaas waa naga haray laakiin waxaana daba socda weli dowlad tabar yar dowlad nugul oo inay yacni dhibaato ku dhacdo u nugul oo hergab hadday ku dhacdo la jiranayso oo maxaanku idhahdaye haddii maxaanku idhahdaa ay wax yar socoto daalayso oo muxuu wacyaan nahay nugulku waa kaa qofku markuu nugul yahayna in la nafaqeeyo oo la xoojiyo oo maxaan kale u baahan yahay dowladda taas marka waxay tahay ay ku salaysan tahay inaan dhaqankii dowladnimada mar walba usii dhowaano kusii dhowaano dimuqraadiyadda xaggeeda mar walba usii sakanno kusii dhowaano haddaanan hal mar gaari karin inta inta ka boodno meesha ugu dambaysa dowlad dimuqraadi ay ku dhici la degan tahay haddaanan gaari karin oo ku dhici karin bootinteena bootinteena walba meel dhexe waa inaan kusii dhexdaa si mar labaad haddaan boodno aan u gaari karno laakiin meeshiiba haddaanan gaari karna aniga intaan iska fadhina maba muxuu ahay haddaan dhaho haddee ma garanayo waktiga aan hal buutin meeshaas ku gaari karo marka waan soconnaa waan sii soconnaa laba kun iyo lix iyo toban nidaam maadaama nidaamkii habka dimuqraadiga ah ee federaalka dugsan ee dowladnimada dimuqraadiga lagu samaynayay aanuu noo dhammaystirnayn oo uu qabyo naga yahay wax badan oo ka mida naga maqan yihiin waxaa muhiimkaa waxay tahay inaan iswarsanno dhaano war wixii aan u baahnayn waa naga buundadii aan webigaan uga gudbi lahayn nooma dhisno waa taa meeshii buunta kuma taallo webigii inaan gudbinana waa nagala nalaga rabaaye buunda intay ka dhisanta maan sugaynaa oo webiga dhinacaan ka joogaynaa mase webiga qaab kaloon ku gudbi karnaan la imaanayna doon maan la nimaad ma dabaalannaa maxaa duruufta noo saamixi doon inaan la nimaadaa duruufta noo saamixi doontaan aan ku gudubno webiga dhinaca kale aan doon ma haysana see yeelnaa war intayna dabaal taqaana inta kale gacanta gacnaha ka qabata aan dabaalano laakiin aan gudubno webiga waxaa maanta marka la tashiga qaran laga samaynayo waa arrintaas laba kun iyo lix iyo toban waa timiday wixii loo baahnay waa naga maqan yihiin nooma samaysna ama nooma dhammaystirna maxaan samaynaa aan ka tashanno waxaan isku raacsannahay oo sanadkan aan uga gudubno xilligan aan samaysano annaan ka ballanno xilliga xilligiisa dambe waa berri iyo berri dambe waan gaaraynaaye inaanan meeshaan oo kale soo istaagin wixii doontii dhismaheeda iyo buundadii dhismaheediina aan maanta ka ballanno waqtiga la dhisaayo sida loo dhisaayo iyo waqtiga ku dhammaanay buundada dhismaheeda berri annagoo aragoonayna si aan buundadaas ugu gudbnaatan waxaa maanta talada qaran loo keeno war waxaas meel intaan iska fadhiisanno oon qalin iyo warqad qaadanno waxbaa iska shaqayn karo wax oo darafka laga wada haayo oo dhinaca la